Qoysaskani barakacayaasha ah ee ku nool kaamka Komisare magaalada Beledweyne ayaa codsaday in loo dhiso ceelo biyood maadaama ay haysato biyo yari. Qoysaskani ayaa ka soo hayaamay deegaanadii ay ku noolaan jireen taasoo ay kala soo kulmeen abaaro iyagoona hadda biyaha ka qaata dadka deriska ah si ay ugu noolaadaan. Waxayna codsadeen in gargaar bini'aadannimo lala soo gaaro si ay u helaan wax ay cabaan. Waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashani oo ka hadlay noloshooda.
waxaan u baahannahay biyo baan u baahannahay in ceel biyood naloo sameeyo oo kaamka dhexdiisa naloogu sameeyaan u baahannahay haddii ilaahay yidhaaho wax la cuno waa loo baahan yahay haddaad nagu caawin karta inaad nagu caawisiina u baahannahay dhibaatada na haysataa dhibaatada na haysataa dhibaato waa na haysaa dab ma shidan karno haddii ilaahay yidhaaho biyo oon waa na hayaa marka een, waxaan u baahannahay een, si degdeg leh in naloogu gargaaro waxaan taganahay kaam komisaar si walba maxaan rabnaa biyo oon baa nahaayo biyo la-aanaa na hayso wax la cunaa la rabo wax la xirtaa la rabo waxaan haysana malan wax ilaahay mooyaane intaas inuu nooga caawisiinaa rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo asalaamu calaykum Ee, magacaygu waa faadumo axmed Ee, waxaan degannahay kaamka komisaar waxaan u baahannahay biyo dadka kaamka degan dad yar maahan lixdan ilaa konton uu u dhexeeyaa wuxuu kasoo kala guura tuulooyin badan oo meeshaan anyaxa iyo biyaha iyo waxa soo barakiciyeen beerihii waa ka baaba'een biyahan maalin kasta imaanayay la tabco waayeen beerihii Ee, kaamkay ku sugan yihiin wax biya haba yaraatee ma haystaan dhibaatada ugu badanoo meeshaan ku haysataa waa biyo la-aan Ee, tubbaa ugu jiri jirtay tubbadii lacagaa looga goostay lacag iskama bixi karaan marka wasaaradda biyaha waxaan ka codsanaynaa inay aada noo soo fiiriso ceel noo samayso kaamka dhexdiisa nooga samayso biyo ayna la soo gaartaan aada ugu baahannahay dadka kaamka ku nool waa caruur iyo dumar ee biyo meel dheer uma doono karaan biyo la-aan kuma kuma noolaa kara dad ku noolaa kara ma ahan dhammaantood ma dad marisoon waxba isdhaamin wasaaradda waxaan ka codsanayn inay aada biyaha noogu dadaasho oo biyo noo soo geliso oo ceel biyaad noo hirgelisa u baahan